kormeeraha degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug u qaabilsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa xariga ka jaray qeyb cusub oo lagu baran doono xirfadaha kala duwan ee tiknolojiyadda iyo kombiyuutarka oo lagu soo kordhiyey iskuulka deegaanka bitaale ee gobolka mudug munaasabadda xarig jarka waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee deegaanka afbarwaaqo iyo xubno ka socday maamulka deegaanka waa kan kormeeraha degmada afbarwaaqo u qaabilsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlaya qeybtan cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka deegaanka bitaale waxaan rabnaa inaan u mahadnaqo marka marka subxana wataala ilahi umahadnaqaynaa midda labaad waxaan mahadnaqaynaa maamulka deegaanka bitaale haddaysan maamulka deegaanka bitaale aysan gacmaha is qabsan oysan sidaas u shaqayn shaqada maanta meesha ma soo gaarteen sidoo kale waxaan mahadnaqayaa maamulaha iskuulka iskuul waxaa wax lagu dari karaa markii uu leeyahay management maamul wanaagsan macallimiin wanaagsan dad u diyaarsan xaqiiqatan iskuulka waxa la dhihi karaa waa lagu guulaystay haddii uusan iskuulka maamul fiican macallin fiican uusan ahayn qalabkani qarashka lama geliyeen sidaas ugu dambeyn waxaan rabaa inuu mahadnaqo ninka hogaamiyaha ah maxamed roob la yidhaahdo waxaan dareensannahay soomaalida iska warhaysaa in taleefanno badan usoo dhexayn oo maxmuudow han dhaafsiin barnaamijkaas oo ku adkaystay in dalkiis deegaankiisa asagoona qabiil u firiyeyn u firiyeyn isagal u firiyeyn in fii sabiilillah oo meeshaas u keeno waxaan aaminsannahay maxamuudow sida cabdullahi ayse taariikha ku qasi doonto baaldaa ka gashay wax badan deegaankaas oo u qabatay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dardaaran ku daro marka reer bitaan waxaan rabaa maanta inaan ka faa'iisto oo ku hadla maca wasaaradda waxay waabaa waxaa yidhi bal yidhaa ballaxadde baa waxaa yidhi abaar xun dhacda biyo boori waa marka biyo waa laqi jira markaasaa roob badan baa ilaahay balli ku daayay nin baa soo aga markaas yuri ballaxaddow war maanta wuxuu deeq alla kumana deeq cisho raabitaale waxaa leeyahay haddii wasaaradda la shaqaynayso jaariddii hor taagan tahay maxmuud intu soo maray meel kasta soo gudbi martaa soo istaagay uu ilmihiis diyaadka u keeno kumbiutar walaa deeq alla imana deeq intaa shitaan dadka meeshaas wax bara laha keena oo ilmaha keena kumbiutar la keenay xoole wax ku baran maayaan dadkana wax ku baran maayaan waa carruurta ay haysatiin waa cunugiini waxaa ilaahay u mahaysan raabitaale u dardaaniga ah maanta haddaad nabad haysataan oo waxbarashada lacag la'aan tahay oo wasaaraddu ay fiirin brogram ilmihii quudin yeelayaan oo unugii asoo shan iyo toban jira jaamacad aan dugsan aan gaarin uu kumbiutarka dul taagan indhihiin aad ku aragtaan inaad gacmaha laalaastaan waa doqonnimo waxaan dhihi lahaan dadka shaqada wada sida maamulaha iskuulka ninkii maanta shaqada ii qabtay ma ahan keliin alaabta keen wuxuu rabaa sanad dambe dhiirgelin inuu helo yiraahdo wixii abuur meesha waxaa geysay geedka markii la abuur waxa loo abuuraa in lagu hergalo deegaanka bitaale ayaa ka mid a deegaanada soo koraya ee hoostaga degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug waxaana horumaro kala duwan uu ka sameynayaa dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo haatan laga xarig jaray xarun ardayda lagu bari doono xirfadaha tiknolojiyadda